wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa agab xafiis isugu jira miisas kuraas iyo kombyuutaro kala wareegtay hay-adda iisha oo kaashanaysa hay-adda kasmoon deyfa waxaa ka qayb galay madasha agabka lagu wareejinaya agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed madiina axmed nuur iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta labada hay-adood ee iisha iyo kasmoon deyf qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda iisha iyo kasmoon deyf ayaa si wadajira ugu warbixiyey qalabka ay ku wareejiyeen wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeeda ma ahaa gudoomiyaha hiilbilaan alaabtun geek intilka dhiibahay maynoo caawiyey maylerahay isha iyo hiilbilaamed marka may eed injeelna alaabtun inuu hadeersan wasaaradda haweenka eed iyo eedaananka faraxsagna nadhawaayana salaanka bacda geek maynta ka wareejiyahayna qalab oo neeskajara kombyutara birantara iyo kuraas iyo wayneeskajara meelaraayus miisaska oo mastarka wino meelaraayus oo misafise iyo master chair oo suunanka talagalnay xafiiska wasaaradda antaasa neeskajaraan iyo water dispenserka intaas qalabkaas ayaa ku wareejiyaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka sio unka adeegan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed sidaas u ogdin mashruucun hawedni mashruuc la rabo meel araawo peace and security mayna ka dhalatay baaha qiimeyn badan la suubiyey yaa maha ku batay in oonay wasaaraddan unbaahanta alaabtan codsi joona ka jari codsi joon lahan ka jawaabi marka intaasu walkale hata dheeraad ana ka daroomale cidinii sabot garayti iyo cidinoo aqbali in oonay alaabtiyanad wareegtay dhammaantii oo mahadsanyiin wasaaraddan may kala dardaarmay in qalabka anka adeegdiyan bulshada horta bulshadaan adeegi jirtay roogdi haddana walaahuma ee qalab dhimaanstiran kabo marka waxyar oo armaajooyin iyo laabtoob iyo waxyaaba noocaas haddii lansheen walkab elmaymayleraayiso waloo shaqadii dhoon ama xafiisyadii dhoon laga qalabayowmae laakiin waa bilow fayle madiina axmed nuur agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed ayaa u mahad celisay hay-adaha iisha iyo kasmo dheyf anigoo hadlaaya magaca wasaaradda haweenka waxaan ugu mahad celinayaa hay-ada isha human right hilbilaan iyo casmo development kuwaasoo uu ka caawiyay wasaaradda dhowr qalab ay ku ka mid yihiin qaabka xafiisyada si ay wasaaradda ugu qabato waajibaadkeedka mar labaad waxaan u leynahay waad mahadsantiin